qaarkood waxay dhahdaan salafiyiinta jooga beledku waxay aaminsan yihiin tabiica si caama sababta iyo jamaacaadka caam markaa tarjiixooda laakiin axyaan ina tarjiixiyo ma aaminsanaan markaas sixadiisu waa maxay maxay ka tahay jawaabida loo dhigo qofka mucalinkaa marka la tarjiixinayo cinda ahli sunna waljamaaca
الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آل محمد مسألة كصابصان تبديعة وحكم شرعي وأحكامته الشرعية كاملة ما دام حكم شرعي أي تهينا عدي مركا حكم كالشرعي وحق له إلا السيئة ويتهين oo sida takfiirka iyo tafsiiqa ayaa tabdiicuna yahay mid walbana marna itlaaq buu leeyahay marna tacyiin buu leeyahay lamana odhan karo ruux mucayana lama tabdiicin karo lama odhan karo cid ahlu sunno oo qabtaana ma jirto ruuxa mucayanka waa la tabdiicin karaa laakin waa bidawaabiti oo axkaamta sharcigu waxay ku xidhan tahay istifaa shuruud wa intifaa lmawaanic inay shuruudduna oofsan tahay mawaanicduna maqan tahay ruuxii sidaa markaa lagu ogaado oo markaa la yimi bidcadii shuruuddii lagu tabdiicinayeyna ay mutawafir tahay mawaanicduna wada maqan tahay waa la tabdiicinayaa caynan itlaaqa cidda sharcigu markaa uu ku itlaaqayna waa lagu itlaaqayaa hadday tafsiiq tahay iyo hadday takfiir tahay iyo hadday tabdiic tahay mid walba ciddii markaa caynan tacyiin marka ay noqoto waa in la eegaa uun shuruuddii inay oofsan tahay taas yadaa waa in la eegaa mawaanicdina wada maqan tahay marka xukun markaa in la yidhaahdo cayn ama ruux mucayana lama tabdiicin karo ayankan waa mid waxa weeye halad ah oo aan sax ahayn culamada ahlu sunnahana wax qabaa ma jiraan waxaa horreysay firyo ama been dadka qaarkood ay waa ka sheegi jireen culamada qaar oo ay odhan jireen ruux mucayana in la gaalaysiiyo maba qabo laakiin taas beenteedii waa iska caddaatay beentana hadda markaa la sheegayaana waa sidii oo kale ma ashbaha allaylata bilbaarixa marka ruuxii mucayanka ahaa waxaa la eegayaa uun wax lagu tabdiiciyo inuu la yimi iyo in shuruuddii lagu tabdiicin lahaa oofsan tahay oo dhan tahay mawaanicduna wada maqan tahay marka waa la tabdiicinayaa waa mid waxa weeye la tabdiicinayo mid la nafyinayo tabdiica markaa si caama markaa saas yadaaba inay u ahayn culamaduna waa jirtaa yacni dad mucayaniin oo ay tabdiiciyeen oo waxa weeye ama tabdiicooda ay tasriixiyeen yacni waxa weeye waa mid jirta cid markaa hadalkiisu ictibaar leeyahay oo nafyiday si itlaaqa oo yacni caama u nafyidayna ma maqal mana ogi firina maayo inay jirto waa dhici kartaa taalib wax ka gedmadeen dee inuu markaa yidhaahdo yacni mucayan in la tabdiiciyo maba qabo laakiin taasi kama tarjumayo dacwada marka ahlu sunna waljamaca waqtiyada qaarkood waxaa dhici kartaa ruux sunnada u abtirsaday oo laakiin sunnadii de aan aqoon u lahayn inuu wax yidhaahdo sida waxa weeye shaikhu lislaam ibnu taymiya kitaabkiisa asaalim almasluul cala shatim arasuul waxa uu ku sheegayaa hadal beyt gabaya ah oo u yihi juhaasha ahlu sunnaha wuxuu u jeedaa cid sunno u abtirsataye laakiin xaqiiqatan inay ahlu sunno yihiin ugama qasdaayo kolleyda ahlu sunnaha juhashooda mid ka mid ah wuxuu yidhi buu yidhi subuu caliyahum kamaa sabuu catiiqakum kufran bikufrin wa iimaanan biiimaani yacni qoladii shiicada maragka ka cadhaysiisay markaasuu wuxuu yidhi war caligooda caaya sida catiiqiina ay u caayaan oo abubakar u caayaan idinkuna cali caaya kufran bikufrin wa iimaanan biiimaani dee ruuxaas uu shiiku leeyahay juhaasha ahlu sunnaha dee ruux sunniya maaha laakiin wuxuu u jeedaa baan filayaa sunnu u abtirsaday jaahilna wuu ahaa jahligiisi waa kaa geeyeysaya inuu yidhahdo kufran bikufrin wa iimaanan biiimaani marka laakiin ahlu sunna waljamaca de waxay qabaan inay saxaabadii yani waxawey la wada ammaano la ixtiraamo midnaba aan la caayin oo dee cali iyo sidiiq midnaba caayi maayaan ta kale waxaa kaaga filan dee jahligiisa inuu yihi kufran bikufrin oo sida caamada qaarkood ay yidhaahdeen wadaad baana laga dila haddaanaan wadaad dilin yani wadaad baan wadaad ugu aarayna almuhim tacbiirkaasi walow meesha yaanu la ekaan laakiin misaalkun baa istidraad ahaan ila galay manhajka ahlu sunna waljamaaca yani waa inuu siduu yahay loo qaataa ahlu sunnuhu sayna u qabin tabdiica marka acyaanta in la yska wada itlaaqo oo aan markaa loo odhan itlaaqa aan looga qaadan mid kasta in bidcada markaa waxa weye hadduu bidcada ku dhaco aan la odhanaynin mid kastaoo bidca ku dhaca waa mubtadic oo caynan baa shaksigiisa fulaan iyo fulaan iyo fulaan loo tabdiicinayaa iyadaan waxba dawaabid loo eegin oo aan marka waxa weeye aan shuruud loo eegin oo waxa weeye wuxuu markaa kaga baaqanayo ta'awul inuu jiro yacni jahli loogu cudri karaa inuu jiro ahlu sunnuhu ma qabaan jahligu waxaa la itlaaqu inuu cudurdaar u wada yahay laakiin bacdu nnaas buu cudurdaar u yahay bacdina uma aha oo mar buu noqonaya mar baanu noqonay yacni ta'awulku mar buu ictibaar leeyahay mar baanu ahayn kullu dalika wuxuu u baahan yahay marka taxqiiq cidda mucayanka marka laga hadlaayo la taxqiijiyo dadka qaarkood masaa'il baa dhici karta in la yidhahdo looguma cudri karo masaladaas oo kale waayo yani mis yani marka calaa mislihi laa takfa isagoo kale kama qarsoomayso ruuxaasoo kale cudurdaar noqon mayso laakiin mid kale ayaa waxaa dhici karta nafsulmas'ala intuu ku dhaco in marka waxa weeye loogu cudro taasi waxay ku xidhan tahay xagga ashkhaasta iyo macrifadooda iyo garashadooda iyo bayaanka gaadhay siduu yahay almuhim yani masaladu waxay ku xidhan tahay waa bayna ifraad wa tafriid yani guluwi lagu talax tago oo itlaaqii tacyiin shaksi kastaba oo ku dhaca tacyiin laga dhaliyo yadaan waxba loo eegeyn yani la yidhahdo saasay u wada qabsanaysaa mid walba taas iyo xaqu wuxuu u dhexeeyaa in la yidhaahdo yani mucayan lama tabdiicinayo yani xaq waa wasat labada bayna da wa daak waxaanu yahay yani mucayan kasta oo bidco ku dhacay yani marka waxa weeye in iطlaaqan loo wada tabdiicinayo tacyiinkiisa ma aha oo laysa kulu ma waqaca fi lbidcati waqacat ilbidcatu calayhi siday culamaduba ka yidhahdaan laysa laysa kulu ma waqaca fi lkufri waqaca alkufra calayhi oo culamadu dariiqaasay wada mariyeen siday aimadu markaa sheegeen dawaabidaana markaysaga ku tilmaameen oo alimaam albani iyo waxa weeye ibnu cuthaymiin iyo culamadii kale ka horreysay hadday tahay ibnu taymiya iyo hadday aimadii ka horreysay tahay dhammaan halkaasay markaa wada mariyeen marka dadka waxa weeye me mid walba yani waxaa la eegayaa yani xaaladiis ayaa la eegaya yani ruux baa marka xaqdoona yani mas'aladanna marka ay tahay mas'ala daqiiqa yani bayaan marka kaafi oo soo gaadhay oo isaga xaqii loo caddeeyeyna aanu jirin oo marka afuu fahmaayo iyo marka waxa weeye wuxuu markaa garanayo lagula khitaabay oo shubahaadkii laga fayday aynay jirin mid kalena waxa weeye waxaa la odhanayaa macduur maaha waayo yani isagoo kale kama qarsoomayso marka waxa weeye yani xaqii wasadka weeye saasayna ahlu sunna waljamaca qabaan culamaduna tasi tabdiica mucayanka waxa markaa samaynaya waa cid markaa u ehela waxay u baahan tahay ahliya ee ma aha ruuxu waliba inuu markaa waa mas'ala sharciya masaa-isha sharcigana waxay u baahan yihiin aqoon waxay u baahan yihiin ijtihaad marka cid waxa weeye kafaaa u leh oo aqoon u leh waa inay noqotaa cidda markaa samaynaysaa haddii kale waxay noqonaysaa shareecadii in laga odhanaayo waxaan cilmi loo lahayn taasina waxay noqonaysaa mid gef shareecada ku ah saynu garan karno oo allah yidhi walaa takfu maa laysa laka bihi cilm oo allah yidhi waan taquluu cala allahi ma laa taclamuun yani markaa nusuusta waata kusoo aroortay waxaa shareecada laga sheegayaa inay noqoto wax cilmi loo leeyahay oo biduuni cilmin aan lagaga hadlin dawaabidda tabdiica waxay markaa ku dhisan tahay mid waa xagga shuruudaha iyo mawaanicda oo inay shuruudihii oofsan tahay mawaanicduna oga maqan tahay midna waxay ku saabsan tahay waxa lagu tabdiicinayo lafteeda waxa lagu tabdiicinayo waatay culamada qaarkood ay sheegeen sida imaamu shaatibi wakayruhu tilmaamay inay tahay qaacida kuliya ama juziyaat mutakaasira juziyaadka mutakaasirkaana waxaa loo jeedaa masaa'il ijtihaadiya lagama wado oo culamada ahlusunna waljamaaca ay ijtihaad muctabar ay ka ijtihaadaan oo waxa weeye ijtihaad saaiqi ku sugan yahay ee jud juziyaad mutakaasira marka la sheegaayo waxaa laga tilmaamayaa waa waxyaalo yacni markaa aan noqonayn qaybtii marka ijtihaadka saa'iq ahayd aan gelaynin ayay noqonaysaa oo masaa'il markaa mutacadid oo badan oo biiray oo la odhan karo masaabatan qaacida ayay degi kartaa ta noocaas oo kale ay ku saabsan tahay ama qaacida kulliya in ahlu sunnaha lagu khilaafo sida waxa weeye yani isbaatu sifaati illahi tacaala yani min duni biduni takyiifin walaa taxriifin walaa tamsiilin walaa tactiil yani in waxa weeye sifaatka ilahay sugisteeda oo kale in la khilaafo oo ama tashbiih lagu dhaco ama tactiil lagu dhaca ka mid ah waxaa ku mida marka nafyu lqadar waxaa ka mida taxkiimu lcaqli waxaa ka mid a marka waxa weeye sunnada oo marka waxa weeye la yidhaahdo axaadiista axaadka caqiida loo qaadan maayo iyo masaa'il badan oo kale oo marka shabahda marka xagga yani shuruudda marka laga eegana waa in yani marka cilmigii waa inuu marka jiraa oo waxa weeye yani khata iyo marka jahli waa inaan arrinkaas u dhicin ta'awul waa inaanu ku jirin yani jahli loogu cuduraayo ruuxu waa inaan u jirin yani ta'awul ama jahli loogu cuduraayo waa inaanu markaa jirin yani ashyaada noocaasa ayaa markaa laga eegaya marka dawaabidda ahlucilmigu ka warramaan hala raajico alcallaama maxamed ibnu saalix alcuthaymiin marka uu sheegaayo asarkan uu tacliiqinayo odhanaya asarka malik alistiwaau macluum waalkayfu majhuul waxaa kaloo loo soo naqliya alistiwaau gayru majhuul والkayf غayr macquul wاliman bih waajib wالsu'aal canhu bidca yani waxau odhanaya imaam malik uraaka rajul su uraaka rajula su waxaan ku arkaa rajula su-an yani nin xun baan ku ku malaynayaa bul ibn cusaymin wuxuu odhanayaa wuxuu u cabiray waan ku malaynayaa waayo waxa uu ku dhacay bidca inay tahay ha arko laakiin shuruuddii lagu bidcaynayey inay mutawafir tahay taas iyada ah ayuu markaa ka shakisnaa sidaas aawadeed buu malaha uga cabiray waanu markaa u jasmin ibnu cusaymiin baa sidaas iyada asarka ku taxriiqinaya ama ku tilmaamaya ikhaaluna waa usoo naqliyaan yani markaa ikhaaluka iyo uraaka waana bimacnaa adunuka waa ku malaynaya ayay la macno tahay marka almuhim masaladaas culamadu inay daabidaa sheegto iyadu majlis kale ay u baahan tahay laakiin khulaasa ahaan waa saas yada ah siday markaa culamadu markaa tilmaamaan wallahu aclam
jazakallahu sheekh khayr jazaa waqti kale waa fogay laakiin inshaa allah isla kokoltan inshaa allah qaar inuu waa jecaan laakiin inta fariiq waqti ku gaaro ayaynu insha allah weydin doonaa